الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات ثم أما بعد عباد الله ولا ليال waxaynu jumcadii hore soo bilownay shuruudu laa ilaaha ila allah kelimada tawxiidka ee aynu ku dhawaaqno ee laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulu llah haadihi alkalima shuruudda iyo dawaabidda ay leedahay ayaynu wax ka soo tilmaannay waxaynu hore u soo sheegnay ikhwaanii fillaah in dhawaaqa kelmaddani uu noqonaayo miftaaxu ljanna marka shuruuddeeda ay oofsato ee shuruuddeeda lala yimaado waxaynu hore uga soo hadallay labada shardi ee alcilmu waalyaqiin in kelimadaasi madluulka ay ku tusinayso iyo macnaha ay xambaarsan tahay in la aqoonsado oo cilmi loo yeesho lana yaqiinsado waxaa walaalayaal shardiga saddexaad uu yahay ee lagama maarmaanka u ah kelmaddani waxa weeyaan kelimatu tawxiid al-ikhlaasu almunaafi lishirki ikhlaaska waxa weeyaan anfinaya ama zuulinaya ee ka hor imanaya shirkiga waxa uu ikhlaasku yahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadada loo badhax tiro oo macnaha kelimadani ay xambaarsan tahay ee ah waxa weeye tawxiidka iyo waxdaaniyada rabbi in loo qiro addoonku inuu ka run sheego oo ilaahay cibaadada keligii uu badhax tiro cid kalena aanu la wadaajin waxa uu rabbi yidhi subxaanah wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiina xunafaa lama amrin ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inay caabudaan mooye iyagoo cibaadada iyo daacada u badhax tiraya oo cid kale aan ku lamaanaynayn waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi isagoo nebigiisa muxameda amraya qul innii umirtu an acbuda allaha mukhlisan lahu ddiin waxaad tidhaha nebi allow waxaa lay amray inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala caabudo anoo cibaadada iyo daacada u badhax tiraya oon cid kale ku lamaanaynayn walaalayaal idan hada alikhlaas ikhlaasu alcibaadati lilahi waxdah waa shartun min shuruudi kalimati tawxiid oo kelimada tawxiidku kuu ansixi mayso miftaaxa jannada aad ku furanaysana kuu noqon mayso adoon ilaahay cibaadada u badhax tirin oo cid kale ku lamaaneeyey waxau rasuulkeenna suuban yidhi salawaatu rabbii wa salaamuhu calayh kama akhraja albukhaariyu fii saxiixihi min xadiidi abi hurayrata radia allahu canh qaala yaa rasuula allah man ascadu annaasi bishafaacatika yowma alqiyaamah abuu hurayre ayaa rasuulka ku yidhi rasuulkii allow shafaacadaada iyo ergadaada yaa ugu mudan oo ugu xaq badan maalinta qiyaame waxau rasuulku yidhi salawaatu rabbii wa salaamuhu calayh ascadu nnaasi bishafaacatii yowma alqiyaamah man qaala laa ilaaha ila allah khaalisan min qalbih waxau nebigeenna suuban yidhi salawaatu rabbii wa salaamuhu calayh waxa shafaacadayda iyo ergadayda maalinta qiyaame ugu xaq badan oo ugu mudan dadka qofka kelimadan ku dhawaaqa laa ilaaha ila allah isagoo qalbigiisa ka badhax tiray oo mukhlis ah oo ilaahay cibaadadiisa cid kale aan la wadaajin waxaa kaloo rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam kama fi saxiixi albukhaari min xadiidi maxmuud bni rabiic alansaari faina allaha qad xarama cala annaari man qaala laa ilaha ila allah yabtagii bidalika wajha allah waxau rasuulku yidhi salawaatu rabbii wa salaamuhu calayh ilaahay subxaanah naarta wuxuu ka xarimay oo ka badbaadaya naarta inuu galo ruuxa yidhaahda laa ilaaha ila allah isagoo ilaahay wejigiisa iyo ridihiisa ku dalbaaya macnaha qofka isagoo ikhlaas ay ka tahay kelimadaa ku dhawaaqa walaalayaal idan haadihi alkalima waxa lagama maarmaan u ah qofka ku dhawaaqaya ee laa ilaaha ila allah leh in cibaadadiisa ilaahay uu badhax tiro oo cid kale aanu la wadaajin keligii uu baryo keligii uu ka kaalmo dalbo keligii uu caabudo yacni ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu u khaalis yeelo jamiicu anwaaci alcibaadaat noocyada cibaadaadka oo dhan walaalayaal waxaa kaloo ka mida min shuruudi hadihi alkalima alsidqu almunaafi lilkadib runta waxa weeyaan ka hor imanaysa ama anfinaysa ee diidaysa beenta hada asidq waxa uu muhiim u yahay qofka mu'minkaa ee khaaliska ah waayo munaafiqu saadiq ma aha oo waxa weeyaan afka kelmadda wuu kaga dhawaaqayaa iyadoo uurkiisa aanay ku jirin oo qofka munaafaqa ah afkiisa iyo qalbigiisu ma wada socdaan laakina almu'min way wada socdaan ilaahay munaafiqiinta waxa uu ku tilmaamo o uu yidhi yaquuluuna biafwaahihim maa laysa fii quluubihim waxay afka kaga dhawaaqayaan oy ku hadlayaan waxaan uurkooda iyo quluubtooda ku jirin idan laabudda min asidqi yaa cabdallah waxaa lagama maarmaan u ah kelimadan tawxiidka qofka ku dhawaaqayaa dhawaaqeeda inuu ka run sheego oo waxaa afka uu ka qiray qalbigiisana inuu ka yaqiiniyo uu ka ictiqaado oo afkiisa iyo qalbigiisu ay wada socdaan waxa uu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam kama fi saxiixayni min xadiidi anas ma min axadi yashhadu an laa ilaha ila allah wa ana muxammadan rasuulu اllah sidqan min qalbih ilaa xaramahu allahu cala annaar waxa uu nabigeenna suuban yidhi salawaatu rabbii wa salaamuhu calayh ma jira axad qiraya ilaa xaq lagu caabudaa inaanu jirin alla mooye nebi muxammedna uu rasuulkii ilaahay yahay axad shahaadataynkaa qirayaa ma jiro sidqan min qalbih qalbigiisa isagoo ka rumeeyey waxa afka iyo carabka uu kaga dhawaaqayo ilaa xaramahu allahu cala annaar ilaa hadduu jirase qofka wasfigaa iyo tilmaantaa laga helo ee waxa weeyaan wuxuu ku dhawaaqay ka run sheega ilaahay wuxuu ka xarimaa naarta oo naarta ilaahay waa ka badbaadiyaa waxaa kaluu rabbi lahaa subxaanah falayaclamana allahu aladiina sadaquu walayaclamana alkaadibiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kala ogaan doonaa kuwa iimaanka ka run sheegaya iyo kuwa ka been sheegaya hada alcilm ma aha cilmigii azaliga ahaa ee saabiqa ahaa ee hore waayo ilaahay subxaanah hore ayuu u ogaaday ka saadiqa ah iyo ka kaadibka ah ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmigiisu horuu ugu tacalluqay oo maaha iminka ayuu ogaanayaa laakiin cilmigani waa cilmu duhuur waxa weeyaan ilaahay wuxuu kala caddaynayaa oo uu kala muujinayaa oo la kala arkayaa ka iimaanku ka runta yahay iyo ka aanu ka runta ahayn walidaalika ibnu cabbaas iyo kayrkii waxay cilmigani ku fasireen alru'ya yacni waa la kala arki doonaa oo bannaanka iyo badka ayay iman doonaan marka hada alcilm ma aha cilmigii azaliga ahaa ee hore waayo rabbi horuu u ogaa saadiqa iyo kaadibkaba laakiin waa alcilmu aladii yataratabu calayhi althawaabu waalciqaab waa cilmiga uu ka ratibmayo ama uu ka dhalanayo abaalmarinta iyo cuquubadu waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisa iyo raxmaddiisa waxaa ka mid ah inaanu addoonkiisa ku cadaabayn cilmiga saabiqa oo keliya oo ilaahay addoonkiisa kuma cadaabo waxaan ogaa inaad sidan yeelayso yacni cilmigaa saabiqa ah kuma cadaabo ee waxa uu alle ku cadaabaa marka wixii ilaahay hore u ogaa haddana uu camaliyan u sameeyo ee uu waxa weeyaan ku dhaqmo marka falayaclamana allahu aladiina sadaquu walayaclamana alkaadibiin ilaahay waa kala muujinayaa saadiqa iyo kaadibka oo marka camalka iyo maydaanka camalka la isugu yimaado ayaa la kala baxayaa walaalayaal idan hada sidq waa shardi asaasi oo ka mid ah shuruuda laa ilaaha ila allah haddii kale ruuxu munaafiq buu noqonayaa afkiisa iyo uurkiisu aanay wada socon kelmaddani waxay tusisay iyo macnahay xambaarsan tahay iyo waxa uu ku dhawaaqay waa inuu ka run sheego oo aanuu ka been sheegin walaalayaal waxaa ka mid ah shuruuda laa ilaaha ila allah almaxabbatu almunaafiyatu lilbuqdi ruuxu inuu jeclaado haadihi alkalima iyo macnaha tawxiidkay xambaarsan tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu jeclaado oo awaamirtiisa uu la yimaado nawaahidiisana ka tago rasuulka inuu jeclaado sala allahu calayhi wasalam oo sunnadiisa iyo hadigiisa u maro dadka ahlu tawxiidka ah inuu jeclaado oo iyaga nusrada iyo haylka iyo hoogaba uu la garab taagnaado dadka ahlu shirkiga iyo waxa weeyaan kufaartana uu naco oo qalbiga uu ka gooyo uu ka beri noqdo walaalayaal hadihi almaxaba waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku yidhi fi kitaabihi alkariim wa min annaasi man yatakhidu min duuni illahi andaadan yuxibuunahum ka xubi illah waladiina aamanuu ashaddu xuban lilah waxau rabbi yidhi subxaanah waxaa dadkii ka mid ah kuwa ilaahay sokadii ka yeelanaya andaada kuwa ay ilaahay barbar dhigayaan anniddu huwa annadiiru washabiih waxaa nidiga la yidhaahdaa yacni nadiirka shayga shayga u dhigma ama waxa weeyaan lagu shabahaye la barbar dhigaayo markaa dulmi iyo gardarro iyo diin la-aan darteed ayaa waxay samaysteen kuwa ay ilaahay barbar dhigayaan oo ay kala mid dhigayaan kuwaasoo yuxibbuunahum ka xubbillaah ay u jeclaanayaan siday ilaahay u jecel yihiin oo kale ay ka xubbihim lilaah siday alle u jecel yihiin ayaa andaada ay alla barbar dhigayaan ay u jeclaanayaan waxay ku dhaceen shirkun fi lmaxaba maxabadii cibaadada ahayd ee rabbi in loo baraxtiro ay ahayd ayaa ilaahay iyo makhluuqaadkii ay ka simeen oo ay ilaahay waxa weeyaan khayrkii ay la wadaajiyeen markaa andaadaas ay ilaahay barbar dhigayaan ayay u jeclaanayaan siday alle u jecel yihiin oo kale oo si isku mid ah ayaa ay u jeclaanayaan maxabbadu markaasay shirki noqonaysaa marka ay noqoto waxa weeyaan ka xubbillaah ee qofku waxa weeyaan ilaahay awaamirtiisii iyo diintiisii uu kaga xadgudbo laakiin maxabada dabiiciga ah ee laynagu beeree aadamaha ku beeran inuu qofku ubadkiisa jecel yahay ooridiisa uu jecel yahay maalkiisa uu jecel yahay taasi waa maxabo dabiici oo shirki ma aha walaalayaal waxaa alla uu yidhi markaa subxaanah wa min annaas man yatakhidu min duuni illahi andaadan yuxibuunahum ka xubbi illaah waxaa dadkii ka mid ah dad samaystay andaad ay ilaahay barbar dhigeen oy u jeclaanayaan siday ilaahay u jecel yihiin oo kale waxau rabbi yidhi jalla shaanuh waaladiina aamanuu ashaddu xubban lilaah kuwa mu'miniinta ah ee alla iyo rasuulkiisa dhab ahaan u rumeeyey ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uga maxabo iyo kalgacal badan macnaha kuwa muuminiintii maxabbada ay allahay caabudayaan jecel yihiin ayaa ka weyn oo ka adag ta ay kuwaasi jecel yihiin asnaamtooda iyo aalihadooda baatilka ah mar walba kuwa muuminiinta ah ayaa rabbigood uga maxabba iyo kalgacal badan walaalayaal idan haadihi almaxabba waxa weeyaan waa maxabba shirkiya in qofkii waxa weeyaan andaad ilaahay kayrkii la caabudayo loo jeclaado sidii ilaahay loo jeclaanayo oo kale waxaana loo baahan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala in la jeclaado oo jacaylkana lagu muujiyo in amarkiisa la fuliyo waxa uu inoo diidayna laga tago haadihi almaxabba waa ta iimaanka dhadhankiisa iyo macaankiisa lagu helaayo waayo nabigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi halaathun man kuna fiihi wajada bihina xalaawata aliimaan saddex arrimood qofka laga helaa waxa uu ku dhandhaminayaa iimaanka macaankiisa waxaa ka mid ah an yakuuna allahu warasuuluhu axabba ilayhi mima siwaahumaa inuu ilaahay iyo rasuulkiisa ka jeclaado wax alla waxa ka soo hadhay oo adiga hawadaada iyo naftaada iyo waxaad doonayso inaad ka hormariso ilaahay iyo rasuulkiisu waxay kaa doonayaan oo muraadkooda aad ka horraysiiso adiga muraadkaaga iyo waxaad doonayso idan waxaa waajiba walaalayaal qofka muwaxidkee ku dhawaaqaya kelimatu laa ilaaha ila allah inuu kelimadan jeclaado iyo macnaheeda inuu ilaahay iyo rasuulkiisa jeclaado oo awaamirtooda uu qaato in waxa weeyaan wixii tawxiidka ka soo horjeedana uu naco oo ilaahay dartii uu beri uga noqdo walaalayaal waxaa ka mid ah min shuruudi hadihi alkalima alinqiyaadu almunaafi litarki hoggaansanka ka soo horjeeda in laga tago macnaha qofkii muwaxidka ahaayee kelimadan laa ilaaha ila allahu ku dhawaaqay waa inuu u hoggaansamo kelimadani waxay amrayso oo uu la yimaado waa inuu u hoggaansamo kelimadani waxay u diidayso oo uu iskaga tago inqiyaad waa inay xubnihiisu la yimaadaan oo waxa uu carabka kaga dhawaaqay ee uu qalbigiisa ka qiray xubnihiisuna waa inay ku dhaqmaan oo ku camal falaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku yidhi fii kitaabihi alkariim falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fii ma shajara baynahum huma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayt wayusallimuu tasliima waxaa lou yidhi subxaanah falaa warabbik rabbigaa baan ku dhaartay nebi allow laa yu'minuun rumayn maayaan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa nafdiisii ayuu ku dhaartay karaamada iyo sharafta badnayd ayaa alla uu ku dhaartay waana ta'kiid iyo adkayn la adkaynayo arrinta soo socotee dhaarta ka dambaysa waxaa lou yidhi markaa falaa warabbik rabbigaa baan ku dhaartay nebi allow laa yu'minuun rumayn maayaan oo iimaankoodu iimaankii kaamilka ahaa noqon maayo ilaa arrimaha soo socda ay la yimaadaan xataa yuxakimuuka fii ma shajara baynahum marka ugu horraysa ilaa adiga ay kaaga xukun yimaadaan wax alla wixii dhexdooda dhaca maaha inay yidhaahdaan maxaa inoo xeeraha haddaynu ree hebel nahay wax alla waxay isku qabtaan waa inaanay caadaadkooga iyo dhaqamadooda aanay ula noqon ee adiga ay kuu yimaadaan oo ay ku yidhaahdaan ilaahay diintiisa nagu kala xukun xataa yuxakimuuka fii ma shajara baynahum huma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayt dabeed aanay nafahooda ka helin wax diiqad iyo cidhiidhi ah wixii aad xukuntay oo ay ku qancaan oo laabtoodu waxa weeyaan ay ku degto ay ku qanacdo wayusallimuu tasliima shardiga saddexaad oo ay hoggaansamaan hoggaansan dhab ah oo aan soo laabasho lahayn walaalayaal idan waxaa ka mid a min shuruudi hadihi alkalima alinqiyaadu taam lima dallat calayh in si dhammaystiran loogu hoggaansamo kelimadani waxay tusisay iyo macnaha ay xambaarsan tahay oo ilaahay amarkiisa la qaato waxa uu alla diidayna laga tago waxa uu rabbi yidhi subxaanah waman yuslim wajhahu ila allahi wa huwa muxsin faqad istamsaka bilcurwati alwufqa wa ila allahi caaqibat lumuur waxa uu rabbi yidhi jala shaanuh waman yuslim wajhahu ila allah ruuxa wejigiisa u hogaamiya ilaahay subxaanahu wa tacaala ee rabbi u hoggaansama ee camalkiisa u badhax tira ee cibaadadiisa alla u khaalis yeela wa huwa muxsin isagoo samafalaya oo wanaag samaynaya macnaha isaga oo mutaabicun lisharci illaah ficlan bimaa amara wa tarkan limaa nahaa isagoo sharcigii ilaahay raacsan oo wixii la amrayna fulinaya wixii loo diidayna ka tegaya qofka ikhlaaskaa iyo mutaabacadaa la yimaada waman yuslim wajhahu ila allahi wa huwa muxsin labadaa wasfi ruuxa laga helo faqad istamsaka bilcurwati alwudqaa waxa uu cuskaday oo qofkaasi uu ku tuntunsaduu faraha ka buuxsaday guntintii adkayd een marnaba u go-ayn waxaa ibnu cabbaas uu ku fasiray radia allahu can kalimatu tawxiid ayaa uu qabsaday oon u go-ayn wa ila allahi caaqibatu lumuur arrimaha cidhibtooda dambe halkay u soo noqonayaan ee marjica iyo gebagabada dambe ay tahayna ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa weeyi oo halkaas ayaa addoommada ilaahay ku kala saarayaa oo nin walba wuxuu tabcaday iyo camalkiisii ku abaalmarinayaa wa astaqfiru allah alxamdu lilahi waxdah wsalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah walaalayaal waxaa shuruuda kelimadan tawxiidka ka mid ah alqabuulu lmunaafi liraddi aqbalidda qalbiga ee ka soo hor jeeda qofku inuu diiduu yidhaah naga daaya alqabuul inuu aqbalo oo aanu diidin walaalayaal sida ay shardi u tahay inqiyaadka iyo hoggaansanka xubnaha iyo jawaarixdu ayaa qabuulka qalbiguna uu shardi u yahay inuu aqbalo oo aanu diidin waayo gaalada iyo munaafiqiinta waxa camalkoodu ku guray oo ay gaalo iyo riddo loogu xukumay markay ilaahay diintiisii diideen ee ku dhaqmi waayeen waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku yidhi fii kitaabihi alkariim dalika biannahum karihuu maa anzala allahu faaxbata acmaalahum waxay taasi ugu dhacday oo cuquube iyo cadaab ay u muteen oo kufri iyo gaalnimo loogu xukumay waayo markii ay ilaahay wuxuu soo dejiyey naceen qalbiga ay ka naceen ee ay diideen ayaa ilaahay camalkoodii buriyey oo uu baabi'iyey marka waxaa shardi ah qofka muuminkaee kelimadan ku dhawaaqayaa inuu qalbiga ka aqbalo oo waxa weeyaan waxa uu carabka kaga dhawaaqay qalbigiisuna inuu aqbalo xubnihiisuna ay ku dhaqmaan oo uu ku camal falo waxaa ilaahay kaga warramay hadalka dadka muuminiinta ee hoggaansan inay odhanayaan qaaluu samicnaa wa atacnaa gufraanaka rabbana wa ilayka almasiir hadalka muuminiintu waa kuwa waxay odhanayaan rabbigayow ku maqallay oo ku adeecnay kama hor imanayaan oo ma radinayaan bal alla waxau yihi inamaa kana qawla almu'miniina ida ducuu ila allahi warasuulihi liyaxkuma baynahum an yaquluu samicna waatacna wa ulaa'ika hum lmuflixuun waxaa muuminiinta hadalkooda munaasabkii ahaaday uun marka allah iyo rasuulkiisa loogu yeedho si ay u kala xukumaan inay yidhaahdaan waanu maqallay waananu adeecnay oo waxaanu maqallay waanu ku dhaqmaynaa oo waa fulinaynaa walaalayaal idan shardiga qabuulka iyo aqbaliddu waa shardun min shuruudi kalimati tawxiid waxaa shardiga sideedaad ee ugu dambeeyaa uu yahay alkufru bima yucbadu min duuni illaah ruuxa kelimadan ku dhawaaqaya kalimatu tawxiid inuu ka gaaloobo oo uu beri ka noqdo wax alla waxa ilaahay hayrkii la caabudo cibaadatu gayr illaah inuu beri ka noqdo waayo sidaynu hore usoo tilmaanay ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa cidna raalli ugamuu noqon in qayb laga siiyo oo cidila wadaagto laa malakan muqaraba walaa nabiya mursala walaa waliyan saalixa malag muqaraba ilaahay raalli ugama aha inuu la wadaago cibaadada nebi mursalana ilaahay raalli ugama aha inuu la wadaago cibaadada weli saalix oo la karaameeyeyna ilaahay raalli ugama aha cibaadadiisa cibaadadu markaa waa waxa weeyaan xaq ilaahay khaas u ah oo cidna aanu raalli uga ahayn marka waxaa ka mid a shuruudda tawxiidku kuugu taam noqonaayo sidaad ilaahay cibaadada ugu khaalis yeesheed ugu badhax tirtay wax alla waxa ilaahay kayrkii la caabudana beri inaad ka noqoto oo aad ka gaalowdo waxaa allahu yidhi subxaanah faman yakfur biاlطaaguuti wa yu'min biاllah faqad istamsaka biاlcurwati اlwufqaa la nfisaama laha wallahu samiicun caliim waxaa allahu yidhi jalla shaanuh ruuxa ka gaalooba taaguudka ee dafira waxaa taaguudka la yidhaahdaa sida sheekhulislaam ibnu lqayim calayhi raxmat ullah uu ku qeexay waa kullu maa tajaawaza bihi alcabdu xaddah min macbuudin aw matbuucin aw mutaacin wax kasta oo addoonku xadkii ilaahay u dhigay iyo sharciga islaamka uu kaga tallaabsado oo addoonku uu ku xadgudbo waa taaguut ama ha noqdo mid la raaco oo baatil lagu raacay ama ha noqdo mid la ateeco oo xaaraan iyo macaasi lagu ateeco ama ha noqdo mid la caabudo oo ilaahay kayrkii gardarre lagu caabudo walaalayaal waxaa lou yidhi markaa faman yakfur bitaaguut qofka taaguutka ka gaalooba wa yu'min billaah ilaahayna rumeeya faqad istamsaka bilcurwati alwufqaa guntintii adkayd ee marnaba aan u soo go-ayn ayuu qabsaday waa macnaa kalimati laa ilaaha ila allah oo alkufru bitaaguut waa nafyiga laa ilaaha nafyu lcibaadati can kulli maa siwa allah wa yu'min billaahna waxa weeyaan ila allaahuda oo ihbaatu alcibaadati lilahi waxdah marka alla wuxuu tilmaamo uu yidhi qofka taaguut ka kufriya oo ka gaalooba ilaahayna dhab ahaan u rumeeya kaasaa guntintii adkaydeen u go-ayn qabsaday oo cuskaday marka macnaha kelimada tawxiidka shuruuddeeda ugu muhiimsan bay ka mid tahay alkufru bitaaguut iyo kullu maa cubida min duuni illaah wax kastoo ilaahay sokadii la caabudo waxaa rasuulkuna yidhi sala allahu calayhi wasalam sida imaamu muslim saxiixiisa ku soo saaray min xadiidi abi malikin alashjaciyi can abiih waxa uu nabigu yidhi calayhi afdal asalaati wasalaam man qaala laa ilaaha ila allah wakafara bima yucbadu min duuni illah xaruma maaluhu wa damuh wa xisaabuhu cala allah waxa uu nabigu yidhi calayhi afdal asalaati wasalaam qofka yidhaahda laa ilaaha ila allah ee ka gaalooba wax alla waxa ilaahay kayrkii la caabudana ka beri noqda kaasi waa xaaraantinimuubay maalkiisa iyo dhiiggiisuba xisaabtiisuna ilaahay dushiisay ahaatay macnaha waxa uu muujistaa laga aqbalayaa hadduu khilaafo oo wax kale uu qalbiga ku qarsadana ilaahay baa ku ciqaabaya laakiin waxaa laga aqbalayaa waxa uu muujistay ee afka uu kaga dhawaaqay marka maalkiisuna waa macsuum oo lama taaban karo dhiiggiisuna wuu dhowran yahay oo lama daadin karo walaalayaal hada alxadiid waxa uu shardi uga dhigay cismatu dami waalmaal in qofka dhiiggiisa iyo maalkiisaba la dhowro inuu qofku noqdo muwaxid tawxiidku uu ilaalinayo oo xuquuqdiisii helaya waxa shardi looga dhigay markuu kelimadaa ku dhawaaqo wax alla waxa ilaahay kayrkii la caabudana inuu dafiro oo uu diido oo uu ka gaaloobo waayo xaquma laha cibaadada walaalayaal haadihi shuruudu hamaaniya sideeddaa shardi waa sideedda shardi ee haddaynu la nimaadno kelimada laa ilaaha ila allah ay miftaaxii jannada inoo noqonayso waxaan mar labaad idin xasuusinayaa waxaynu khudbaddii hore ku furfurannay hadalkii wahab ibnu munabbih markii la weydiiyey alaysa laa ilaaha ila allah miftaaxa aljanna miyaanay laa ilaaha ila allahu miftaaxii jannada ahayn qaala bala wuxuu yidhi wahab ibnu munabbih sida imaamu lbukhaari saxiixiisa ku soo saaray kitaabu ljanaa'iz waxa uu yidhi haa kelimadani waa miftaaxa jannada laakiin waxa uu raaciyey walaakin maa min miftaaxin ilaa walahu asnaan laakiin wuxuu yidhi miftaax ma jiro ilaa ilkuu leeyahay miftaax waliba ilka uu wax ku furo ayaa uu leeyahay oo maanta miftaaxaaga ilkuhu hadday ka jajabaan gaadhi iyo guri midna kuu furi maayo waxa uu yidhi markaa wahab ibnu munabbih fain ji'ta bimiftaaxin lahu asnaan fataxa lak wailaa lam yaftax lak wuxuu yidhi haddaba haddaad la timaaddo maalinta qiyaame miftaax ilkale waxbaad ku furan haddaad la timaaddo miftaax bilaa ilkaana waxba kuu furi maayo ha ku daalin waxa guntiya gebagabadu ay tahay ilkaha laa ilaaha ila allaahu ay wax ku furtaa waa in shuruudaa la ilaaliyo waxa weeyi alcilmu almunaafi liljahli wاlyaqiin اlmunaafiyaة lلshaki wاlإkhlaaص اlmunaafi lلshirki wالصidq اlmunaafi lilkadibi wاlmaxabaة اlmunaafiyaة lilbغdi wاlinqiyaad اlmunaafi lلtarki wاlqabuul اlmunaafi lلraddi wاlkufru bkuli ma yucbad min duni اllah allahuma rabbana aatina fi اdunya xasanة wfi اlآkhiraةi xasanة waqina cadaab الnar allahuma اnsur اlislaam wاlmuslimiin waadila shirka wاlmushrikiin waahlik اlkafarata wاlmulxidiin acdaaka acdaa diinika ya rab اlcaalamiin وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله